darteed maba aanan aadinba waa ka jooga marka taas ayaa xusuus dheeraya allaha jannada ka waraada ilaaha u naxariisto hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu waayahay xifdul qur'aan waxay ka mid tahay ganacsiyada taageera ee somali coverage t v waan usoo noqon doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan oo idinkaga imaaneysa buurta barnaby gobolka british columbia canada haddii eebaha awoodda layihahdo toddobaadka dambena waxaan idhaahdo habeen dambena waxaad naga dhegeysan doontaan magaalada edmonton ee gobolka alberta madasha furan ee sabti iyo axad kasto ayaad ka dhegeysataan labada magaalo iyo labada gobol ee dalka canada barnaamijkeena toddobaadkan uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore waxaan kusoo qaadanaynaa gebi ahaantiisba allaha u naxariistee geeridii dhexdinta lahayd ee ku timid fanaankii axmed cali cigaal fanaan keliya ma ahayn axmed sidaa hadda aad ka wada maqasheen dadyowgii hadlay hadday ahaan lahaayeen fanaaniin iyo hadday ahaan lahayn bulshada qeybaheeda kala duwan axmed shaksiyadiisii iyo fankiisii fankiisu fanaan keliya wuu ka ballaarnaa mulaxan iyo musician ayaa usii dheeraa waxaan ku noqonaynaa aaski maanta ayaa minneapolis berneville lagu aasay waxaana ka qeybgalay dad aada u fara badan hase ahaatee aaska kadib waxaan isla maqli doonaa xasan carab oo inoogu noqdo heesihiisii maadaama uu hadda inoo tahay heeso badan oo uu laxan ka saaray iyo weliba rawaayada uu ka qeybgalay marka horese aan isla dhegaysano dadkii aaska ka qeybgalay qaar ka mid a ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun marka waxa waaye meesha loo dhammaanayo waa meeshatan alxamdu lilaah waxa waaye adduun waxaan ku nahay martii waayo adduun layskuma halleeyo dadow waa hargalabeed markaa ha la ogaado in adduunkan aan la joogaynin waayo nebigayna calayhi salaatu wasalaam ayaa joogi lahaa marka waxaanay hadda maanta axmed cali cagaal waxaa tusaala u ah inuu nin fiican ahaa ururka maanta soomaali meelay kala istaagaan ayaa la waayey waayo waxaa la yidhaahaa limaa yacrifak maysa minak maanta waxaan aasaynaa alistaad alfannaan axmed cali cagaal waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto marka waxaa jiro dad walaalahayna ah oo ku nool dibadda maxamuud cabdalla jeeri waxau ii soo xilsaaray inaan tacsiyo alfannaan axmed cali cigaal eheladiisa aan ka gaarsiiyo iyo asxaabtiisa iyo saalim saciid saalim oo asna ku nool imaaraadka marka waxaan leeyahay allah yarxamu ilaahay khabrigiisa waasac su'aashana ilaahay ha u fududeeyo
axmed waxa waaye horta nin fiican oo wanaagsan oo bashaash oo furfuran uu ahay maantana waa naga hooseeyaayoo ilaaha u naxdhiista taariikhdiis taariikh la soo koobi kara ma aha ninkan wuxuu ku dhintay markii igu dambaysine markuu dhimanaayo weelka sangub la duugaayey saddex asbuuc ka hor ayaan masaa'idka isku aragnayaan ku dukani salaad janaasaan wiilkayna ku dukani meeshaan isku aragnay waa wada sheekaysanay marka axmed wuxuu ahay nin wanaagsan oo markaad aragtidbe oo iska qoslaayo iska baashaalaayo xan aniga ma ku ogeen khabiliista ma ahayn soomaali weyn uu u shaqaynayay marka ilaahay ha u naxdhiisto khabrigiisa waasac allah ha uu dhigo jannada farduusa allah ka waraawiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo waxa waaye taariikhdiisa haddii la doonayo nin taariikh yar ma aha nin weyn oo ilaah baa weyna waaxid ah yaa maanta naga geeriyo oo naga dhintay innaa lilaahi wa innaa raajicuun ummadda soomaaliya oo dhan maanta waxay iskugu timid waxay joogaan khabuurahay joogaan yaraan waxaan u malaynaa laba kun qafood ah ka soo qayb gashay janaasadiisii waxay ku tusayeen nabigayna maxamed sal allahu calayh wasallam waxuu yidhi ninka mu'minka markuu dhinto afartan qafood haddii ku dukato ahlu khayr waaye maanta waxaa ku dukataya u malaynaa ilaa laba kun qafoodaa ku dukatay marka ilaahay khabrigiisii waxaan ugu dacaynaynaa kitaabkiisa midigta allah ka siiyo dembigiisa ilaahay ha dhaafsiiyo su'aashiisa maaragtay sahal allah ugu dhammeeyo ilaahay waxaan ka tugaynaa khabrigiisa allah u nuuriyo ilaahay qabrigiisa allah ou nuuriyo wax kale aan sheegi karno maanta ma jirin nin kastaba waxa waaye waa kaa horeeya gadaalka imaa waa la yidhaahaa meeshaan ee waxaad yeelaysiin inta ummadda nebi maxamed waxaan u sheegi lahay adduunya wax la raaca ma aha adduunya waa laga tashtaa ee ma lagu tashto marka walaalkayna walaalkayna walaalkayna axmed ilaahay u naxariisto qabrigiisa waasax sawar iimaan allah naga siiya kulligaynaba ilmihiisana ilma maanta oo waa weyn waaye ilaahay iyagana sabar iyo iimaan allah ka siiyo intuu jiri lahay waaye maanta makasti maanta waa ujeeddaa qabuuraha dadka isku yimid waa ujeeddaa makhluuqa taasaa kuu daliil ee nin fiicinin uu ahay soomaali weyn oo dhanaa iskugu timid marka ilaahay ilaahay ilaahay ilaahay yaa rabbi yaa raxiim yaa raxmaan yaa maalikulmulki yaa casiis yaa khafaar yaa jabbaar yaa rashiid يا رزاق إلهيو قبرقيس واسع إله أودك إله جنة فردوس كوراوي إله كتاب كيس مدكت إله كثير إله قبرقيس ونوري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا قو آه شريف ماي عثمان أولي خان شريف جاك وكاس وحن تحسيننا أمد الصومالي لأنه كنت نكان هل فاميلي لما كدمن لما فاميلي ما كدمن سومالي وين اسكدنتي الله ونعرس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبابا
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat shariif jeek ayuu ahaa kaas asaga ayaa isukana sheegay shariif jeek dadka qaar inaysan u garanayn baa laga yaabaa waa fanaan ka mid ah fanaaniintii qaranka maxaa tiri xasanow banaadiriga fanaaniintii Banaadiriga, banaadiriga.
banaadiriga banaadirigan ku daawaday waana abwaan riwaayado badan soo saaray Eh, marka shariif jeeg eh, aanu halkaa ku dayno qaybtaa waa qaybtii labaad dadkii maanta aaska ka qayb galay halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysaneysaan sagaashan dhibic eh, sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a waxaa kale oo aad naga dhegeysan kartaan eh, baraheena bulshada oo aad ku heleysaan madasha furan youtube facebook tiktok iyo instagram habeen dambena haddii eebaha awoodda la yidhaahdo sideed ilaa sagaalka xilliga alberto waxaad naga dhegeysanaysaan c j s r waxaanu ku guda jirnaa eh, barnaamijkeenii fiidnimo Eh, sidaan horey eh, u sheegnayna barnaamijka guud ahaan waxaan kusoo qaadanaynaa eh, tacsidii tiiraanyada lahayd ee axmed cali cigaal oo maanta lagu aasay magaalada bernsfield gobolka minnesota ee dalka maraykanka soomaali badan oo caalamka iyo caalam geesihiisa kala joogta ayaa u tacsiyeysay haddaanu nahay reer canada gaar ahaan galbeedka canadana qeybtanada ayaanu ka qaadanaynaa barnaamijka oo dhan asaga ayaanu ugu talagalnay qeybtan waxaa ka horeysay oo aad dhegeysateen ee waraysi cabdi baadil iyo salaad maxamed shardi salaad derbi ee ay siinayso somali coverage qayb kale ayaad dhegeysan doontaan oo waraysigaas haddii eebaha wadle waxaa kasii horeeyey eh, xasan carab oo midigteeda fadhiyo oo inooga waramayay taariikhdiisii eh, marxuumka ilaahay ha u naxariiste Eh, xasan ayaan ku noqonayna xasan soo dhowo Ha- jaamacow allah u naxariistee eh, axmed cali ciigaal halkan laguma soo koobi karo hal barnaamij ama laba barnaamij wuxuu ahaa nin intaa ka ballaadhan Eh, waxaa ka markhaati kacaya sidaynu sawirada arkayno laga soo gudbinayo eh, aaskiisii Eh, sida laga marakacay caleyh salaatu wasalaam rasuulkeenana wuxuu sheegay intaasoo qof hadday timaado afartan baaba ay hayd laakiin khalqi aada u badan baa yimid wuxuu ahaa nin calaad aada u xaadhan nin aada miskiin oo ah nin qosol badan Een, intan dambana een, wuxuu ku xidhnaaba masaajidada hadda nin maanta ila hadlayey oo minnesota jooga taqriiban markii loo sii socday aaska ayaa wuxuu ii sheegay inuu aaska tegayo ay xitaa jimcahan jimcihii ka horreeyey masaajidka ku wada tukadeen xanuun xoog leh oo uu maxaanku idhaahdaa uu u tegay oo dee la soo dhacay ama muddo jiifa ma ahayn wax laba cisho gaadhaya ayay hawshiisa ku soo gabagabowday dee halkaa waxaa kaaga cad qofku markuu ilaahay soo doono inaan cidna joojin karaynin marka waxaan leenahay dee ilaahay ayaa oofsaday qof walbana dil buu ku xukumay oo xagga minallahida ah waa la kala horeynaya marka axmed allah u naxariisto ummadda soomaaliyeedna samir iyo imaan allah ka siiyo aamiin
haddii aan ku yar noqdo xitaa axmed taariikhdiisii ama raadkii uu kaga tegey eh, fankii soomaalida Een, wuxuu ahaa een, xidig ah, soo baxay een, dabayaaqadii eh, lixdamaadkii ilaa intii ay dowladdu ku burburaysay eh, dowladdii dhexe ee soomaaliya eh, na- sagaashan iyo kowdii eh, wuxuu ku jiray maxaanku idhaha baallaha eh, fanku ku duulo Eh, siduu salaad shardi eh, salaad derbi sheegay een, maxaan ku dhahdaa eh, fanaaniintii eh, qaranka soomaaliyeed aad bay u badnaayeen Een, haddaan masalan ka soo qaato een, kooxda een, markii hore intaan dalka jumhuuriyadda soomaaliya dhalan ee u qeybsanayd eh, eh, kooxaha waqooyiga jooga ama hargeysa jooga radio hargeysa ayaa la odhan jiray kooxda radio hargeysa Eh, xamarna waxay ahayd eh, kooxdii ah, radio muqdisho Een, waxaa jiray iyaguna kooxo kale oo markaynu xorriyadda qaadanay intaan eh, kacaanku iman een, ku dhex een, aan- aan- aan qarsoonaa eh, xoogga dalka oo markaa een, xoogga dalka ku jiray haddaan eh, wax ka soo qaato waxaa ka mid ahaa een, dee rag badan oo la yaqaano waxaa ka mid ahaa cismaan askari cismaan aadan xuseen allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa sanguub allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa maxamuud kaala cismaan allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa faarax guuleed allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa cumar xasan rooraaye allah u naxariisto waxaa ka mid ahayd een, faadumo cali nakruuma allah u naxariisto Ee, ma, ma tirin karo koox markaa saddexdii kooxood baa la ysku keenay waxaa halkaa ka soo baxday ee, middii sugaanta soomaaliya Een, halbowlihii waxaa kooxdii loo bixiyey ee, koox bay marka hore ahaayeen kooxay ahaayeen laakiin markii dambe magacii koox wuu ka hadhay waxaana een, ay noqdeen hobalada waaberi hooyada fankaa la odhan jiray Een, soomaali badan oon hadda garanayno malaha waxaan siri waa caruurihii sagaashan iyo kowdii iyo dadkii dambe dhashay ayaa kooxdii waaberi bay yidhahdaan waaberi koox may ahayn hobalada waaberi baa la odhanayay iyo hooyada fanka tiyaatarkii eh, muqdisho iyo kii hargeysaba iyaga mas-uul ka ahaa Eh, kooxaha kale marka ay ku dhigayaan sida heegan horseed een, maxaan ku idhahdaa hay-ad kastoo eh, soomaaliya ka jirtay eh, kooxo fanaaniin ahaayeen Eh, waxay bixin jireen kiro kira laga qaadayey masalan haddaan eh, kuu sheego kale eh, kooxda shaqaalaha waxaa la odhan jiray xusuus eh, kooxda dhallinyarada waxaa la odhan jiray danan eh, kooxda dhallinta kacanka waxaa la odhan jiray cadceed eh, kooxda waxbarashada waxaa la odhanayay iftin eh, kooxda asluubta waxaa la odhanayay onkod kooxda booliiska waxaa la odhanayay heegen kooxda guuladayaasha waxaa la odhanayay een, aan halgan Een, iyagana waxaa ka soo dhex baxay eh, fanaaniin ayaana ay dowladduna ku xoojisay masalan kooxdii danan ee ururkii dhallinyarada waxaa la joogay een, maxaan ku dhaha fanaankii weynaa allah u naxariistay cabdi tahliil oo inaba aan caadi ahayn Een, kooxdii onkad waxaa la joogay muuse ismaaciil qalinle Een, waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir cumar xarsi een, xarago ee, kinsi xaaji aadan Ee, kooxdii heegan waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhahaa siciid mera xaydar Ee, axmed yaasiin digfer wuxuu ahaa horseed buu ahaa iyo jango iyo kooxdii horseed ee xoogga dalka isla xoogga dalka laba kooxood lahaa Ee, kooxda gobolada waqooyi galbeed oo wakhtiga ahayd hargeysa Ee, generaal daawud baa la odhanaya waxaa ka mid ahaa ee, fanaaniintii joogay ee, maxaan ku dhaha allah u naxariistay cabdiraxmaan dheere hodan cabdiraxmaan aabaheed Een, waxaa ka mid ahaa een, maxaan ku idhaahdaa een, allah u naxariista ninkii odhan jiray calankayga nuurow haddii aanan soo noqon allah yow ku nabadgeli Ah, cabdi cawaale ayaan u malaynaya in la odhanayo ma hubo laakiin saasaan jecelahay allah u naxariisto uu dhintay markaa saasay eh, fanka soomaalidu uu heerkaa ka gaadhay axmedna wuxuu ka mid ahaa kooxdii udubdhaxaadka u ahayd een, maxaan ku idhaahdaa eh, fankii soomaalida haddaan dib ugu yar noqdo heesihii uu qaaday ee uu ama laxanka axmed u sameeyey een, waxaa ka mid a heesta laydhaa la gurguuro caashaqa een, ereyada xasan geney baa lahaa laxanka axmed ecligaal ee talantaal isagiiyo allah u naxariistay khatro daahir cige ayaa isweydaarsanayey waxaa ka mid a hees cibaaro laydhaa oo cabdi qays cabdi aadan xaad qays uu sameeyey ee laxanka axmed acligaal baale isla codkiisa toolmoona ayuu kusoo gudbinayey waxaa ka mid ahayd hees la yidhaa gayaan xasan geney baa ereyada lahaa allahu naxariistay axmed cali cigaal baa muusiga iyo codka iska lahaa khatarad daahil baa la wehelinaysa oo talantaali ula qaadaysay waxaa ka mid ahayd heesta allahayow inoo sahal allaha unaxariista waxaa sameeyey waxaa qaadaya allah unaxariistay axmed cali cigaal khatarad daahir cige waxaana ereyada sameeyey maxamed aadan dacar hees waxaa jirto kale iyana layidhaa shaanshaan ha kula tago heestaa waxaa sameeyey xasan geney ruwaayadii xasan geney bay ku jirtay axmed cali cigaal ilaa saddex afar ruwaayadood saddex ruwaadood baan u malaynayaa oo xasan geney lahaabuu xiddig ka ahaa marka heesihii ruwaadaha ka mid bay ahayd waxaa shaanshaan la qaadaysay allah unaxariistay iyana fanaanadii weyneyd saare axmed jaamac waxaa kaloo jirtay hees layidhaa shoocadayska ila dhaaf shoocadayska ila dhaaf baa layidhaha heestaa waxaa turiyey allah unaxariistee maxamed cumar widiyo oo isna ahaa fanaaniintii hobolada waaberi ee qeybta majaajullada oo nin caanuhaa ayuu allah unaxariista waa dhintay isagana axmed cali cigaal iyo saynab cige ayaa wada jir u qaada saynab iyadu waa nooshahay allah cimriga u dheereeya intii nool intii dhimatana ha loo naxariisto axmed waxaa ka mid ahaa heesta layidhaha ma og tahay war moogey waxaa sameeyey xasan sheekh muumin laxanka axmed cali cigaal baale heestana maryan mursal baa la qaada iyo axmed cali cigaal codkiisii heeb heesta laydhaa hab isii maceeba hab isii maceeba waxaa sameeyey nin laydhaa yuusuf qurbaawi allahu naxariisto waa dhintay isaguna axmed cali cigaal baa qaada waxaa la qaada oo talantaali ula qaada xaliimo khaliif magool xalimo khaliif magool iyo axmed heesa saa usii badan ma wada qaadin laakiin waxaa ka mid ahayd heesaha ruwaadii qarni dhoof iyo qiso yaablana labadooduba heesay wada qaadayeen oo ay ku wada jirteen ruwaaddaas waa ruwaaddii ugu dambeysay baan u malaynayaa waayo ruwaad ka dambeysaba sagaashankii ma jirin waa ruwaaddaas ku soo xidhay isaga iyo magool iyo maxamed axmed kuluc ayaa ku jiray iyo cumar xasan rooraaye allah u naxariisto intooduba maanta cid ka nool male dhammaanba way baxeen heesta deeqa waxaa sameeyey nin layidhaa xasan guulwade axmed cali cigaal baa qaada waa heesta deeqaay baa aad aada u macaan aad bay u macaan tahay ma ku luqoyn karo codkiisiina haddaan isku dayo ma keeni karo allah u naxariistee batalaala ka mida heesta batalaala layidhaa cabdi cali weyd baa sameeyey oo isna ka mid ahaa fanaaniintii wakhtigii hore ee soomaalida waa dhintay cabdi cali weyd barisamaadkiibu isaguna dhintay allah unaxariisto miisiga iyo codkaba waxaa iska lahaa axmed cali cigaal heesta raad abeeso layidhaa isla cabdi cali weyd baa u dhiibey ruwaayad kuma jiran hees bay ahayd axmed cali cigaal baa qaadaya laxankana isagaa iskale marka lagama gayoobi karo
waayahay dhamayn kara heesihiisa waynusoo noqon xasan aad baan kaaga mahad celinaynaa gabagabadii baan kusii siqaynaa marka waan kaaga mahad celinaynaa howl badan baad qabatay waxaad soo nala wadaagtay wax badan oo axmed ku saabsan allaha u naxariistay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo weliba baryaheena bulshada oo aad barnaamijyo badan ka heli doontaan haddii eebaa la yidhaahdo heesta deeqaay ee uu hadda carabka ku dhuftay xasan carab waraysiga aan axmed calagaal ka qaaday ee u dambeeyey laba waraysi ayaan ka qaadnay madasha furan kii ugu dambeeyey labada kun iyo afar labaatankii ayaan ka sheekeynaynaa madasha furan ayaadna ka heli kartaan You know why you listen to this station. It plays new music, supports your community, and provides up to date news that you know you can trust. And unlike other stations, the people who work and volunteer here are a part of your community. Remember, though, they do this on a shoestring budget. The solution is the Community Radio Initiative. You can find out more details at mycri.ca. In just a few clicks, you can generate an email to send to the politicians who need to hear your message. mycri.ca.
inka lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka higaada axaadii waayahay halka halka aad kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a waa barnaamijkeena madasha furan ee gobolka british columbia habeen dambe sideedda ilaa iyo sagaalka waxaad naga dhegeysan doontaan gobolka alberta haddii eebaha awooda la yidhaahdo sidaa darteed waxaanu ku noqonaynaa waraysigii oo saara cabdi axmed ee somali coverage uu la yeeshay salaa derbi iyo cabdi baadile dhegeysta habaan
qof dhintay iyo weliba qof caafimaadaan u taali kari waayey waxay sidoo kale kuu soo duubayaan muuqaalada qaabkay uga soo cumreeyeen isla markaana masjid xaramka dhexdiisa waayahay weli waxaad moodaa in xayeysiin ay ku jirto eh, warbixintaasi balse aanu isla dhegeysano inta hartay
hoteelada cajiibka ee u dhow masjid xaramka alleh imaara luxury homes mar haddaadan imaara guryaha ayaal kumayso in ka iibsanahaynood intifaacsan karayn ma adaaba adduunka raaxadiisaba eegay waa xayeysiinta ku badan ee raalli ahada dhegeystayaal barnaamijkan oo aan ugu talagalnay inaan waraysiga salaaderbi iyo sala- eh, cabdi baadil oo ay saare cabdi axmed ka wareysanaysay arintaasi ayaan rabnay inaan idiin la wadaagno Eh, xasan baan u noqonaynaa xasan
jaamacow axmed lagama gayoobi karo een, waxaan ku hayaa waxaan ku hayaa hees kale oo la yidhaa sida neefta weylaha waxaa sameeyey allahu naxariistay cabdulqaadir xirsi siyaad yamyam alla ya raxman raaximiin allahu naxariisto axmed acli gaal baa codkiisa toolmoon iyo miisiga iyo luqada iyo codkaba oo habaysagaa lahaa hees kale oo la yidhaa gobaad baa jirta waxaa qaada nin la yidhaa isla heestan laftigeeda een, waxaa qaada axmed cali cigaal een, Cas- cabdi Cas- cabdiqafaar ciise cagoole nin la yidhaha baa sameeya laxanka iyo codkaba waxa weeyaan iyo luuqdaba waxaa iskale axmed cali cigaal halkaas halkaasaan ku daynayna aad iyo ayaad umahadsan tahay Waayo, Jaamac.
Eh, waxaan ku noqonaynaa waraysigii somali coverage ee salaaderbi iyo cabdi baadil waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ka yiraahdaan daqiiqadaha inoo dhiman waxaan ku noqonayaa salaad maxamed shardi salaad derbi een, uh, waxaad muddo dheer soo ahaydeen een, rag saad ii sheegtayba ka hor xataa fankiisii een, isyaqaanay een, bal marka waxaad iiga warantaa fanka goortu kusoo biiray iyo taariikhdiisa waxaad kala socoto
axmed allah u naxariistay fanka wuxuu ku soo beeray lixdan iyo toddobadii ka hor adigu waa ahaa fanan intuu xataa yaray ardayga la ahaa marka laakiin lixdan iyo toddobadii gruubkii ahaa ayuu ahaa uu ku soo beeray waa lixdan iyo toddobadii
Mhm.
raadi muqdisho
raadiyo muqdisho aad iyo aad ma xasuusataa heesihii ugu horreeyey oo uu qaaday wax ma ka xasuusataa fankiisa
heesta badan u qaaday wallaahi markaas dee riwaayaddii shabeelnaagood iyana waa dhigay oo waa riwaayadahaasuna waa dhigi jiro agtira xogr oo ah haddee waa saas intaan ka aqaan waa nin kolley soo halgamayo xagga fanka waana ku fiicnay fankiisa waa jilaawo ahayo mulaxan miisiga uu ahaa waa isku dayi jira wax walba inuu sameeyo waa ku fiicnay nin u gooyo fanka u ahaa kolley oo aad maaragtay loo qiimeeyo
waa tahay Eh, sidaasi si lamid a een, cabdi baadil muddo lixdan sano ku dhow buu ahaa een, fanaan een, ama xataa la dhihi karaba lixdan sano een, ah, een, eebaha u naxariistay axmed cali cigaal marka een, fankiisa adiga maxaad ka xasuustaa heysihiisa ugu horreeyey uu kusoo galay waxaad kala socotay dabcan inkastoon dareemaya inaad fanka uga dambeysay haddana een, wax- waxaad nooga sheegi kartood nala wadaagi karto ma jirtaa taariikhdiisa fanayd
haa ee, een, horta heeska sida aan maqlay heeska ugu horreeya walaalkiisa u dhiibay oo waddani u ahaa ninkaas cabdiqaadir cali cigaal cabdiqaadir cali cigaal ayaa u الله dhiibay يرحمه استاذنا allah naxariista heeskii u horreeyey marka dee marka wixii ka dambeeyey aabbihii jacaylku ayuu isu bedelay Mhm.
marka heeso badan oo mataqaan jacayl uu qaaday marka waa kii caruur dhalay mari mursale isguursadeen kadibna ay qatro isguursadeen weliba dadka intaa keliya ogyihiin laakiin gabar kaleoo wiil u dhashaa jirto oo jarmalka noogu timid Mhm.
ayaa jirta Een, oo iyadana wiil u dhashay magaceeda ma aqaan laakiin oo aragtideeda waa arkay wuuna baray wiil kulmiye la yiraahdo walaalkiisoo hadlaya ayaan saaka ka maqlay oo minnesota la joogaa jiruu yiri oo yar
yar waka marka nin naxariis badanna uu ahaa marka hadda ka hor mar waxaa jirtay meel nalaga casuumay kolley waa iska taariikhaha waa iska badbadan yihiin laakiin madaxtooyaday ahayd marka isagana kabanku tumayey aniga saadana kabankan mataqaana ku haysaynay marka saraakiishaan u haysaynay anigu marka heesu wadaniya ma lahayn saadana heesu wadaniya qaaday isagana dhowr heesoo wadani ayuu qaaday markaasuu wuxuu ku daray heestii kaftan kaftan uu ka waday heestii wuxuu ku daray uu leeyahay maba doonayaanay inaynu dowladahano yaa la yidho maya waan qaldamee raal ahaaday iyadoo wadaniga ka mid tahee uu yiri
ayaan doonayni soomaali dulaysan jiray heestaas heesaha wadanigon jeclay ku jirtaa alla yarxam laakiin waxaan u malaynayaa in hees dad fara badan ay dhinaca kale hooris ku wada qaadayaanna inay aheedaan u malaynayaa
marka anigu laakiin dadka aan fankooda aad u jeclaa waxaa ka mid ahaa salaad salaad ayaa ka mid ahaa oo heesta aan ku jeclaaday salaad waxaa ka mid ahayd heestii dhihi jiray daruurtuba halkaan maro nasiib daraanteed kuma soo daamayso haa heestaas heesaha aan ku barbaran jiray fanka ayay ka mid ahayd marka marka taariikhda aan ku xasuusto adigu labadaa jeer ayaanu kulannay iyo mar aan ku kulannay jarmalka insha allah allaha u naxariista ninkaas ilaahay jannada ha ka waraabe kolley kolley salaada igaga badan oo ay wax badan ku kulmeen oo ay taariikho isku leeyihiin oo meelo badan ku kulmeen
sheekooyinkii idin dhex mari jiray wada shaqayntii asxaabnimadii saaxiibtinimadiinii maxaad nooga sheegi kartaa salaadow axmed cali cigaal
axmed waate ilaa yaraantii waan isku fiicnayn maanta tiisiyaa gashay waxaan jeclaan lahaa maanta inaan u ducayno ilaahay inuu jannada geeyo nin fiican ayuu ahaa intaan soo marnay farbadan aan wada galnay oowaayd aan wada qaadnay waxaas oo dhan waa isla soo marnay marka maanta waa maalintii koley hadda saacad kadib ayaa la aasi doonaa sidaan rajaynayo oon u soconnaa marka zahro ilaahay idinkiis ducadaas ayaanu ku daynaynaa amiin amiin amiin ayaan leenahay waa la aasay isagoo xilliga waraysiga la qabanayay dabcan qabrigii asagoo taagan ayaanu soo daynay oo aad ku maqasheen waxaa weli aad nagala socotaan waa madasha furan gabagabadii ayaanu ku jirnaa marka horese qadar xaysiisa
Trolling college music so you don't have to. No loyalties, no orthodoxy. Keeping it real, dumb, and organic since 2019. Tune into Home of Burnaby Rock with John on Fridays from 6 to 8 p.m.
waayahay dhegeystayaal halkaa weli nagala socotaan waa madasha furan gebagaba ayaanu ku jirnaa barnaamijkeenna maanta wuxuu ahaa barnaamij khaas ah allaha u naxariiste waxaan ku soo qaadanay geeridii axmed cali cigaal xasan carab allahu naxariisto axmed cali cigaal waxaa fanaan qaaliya waa saacadda iyo goorsheegtu waxay kusii socotaa sideedii habeennimo waa wakhtigaynu habowda isku macasalaameyn jirnay intaynu mar labaad iyo mar dambe ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelya waxaanu idinka kala baxaynaa barnaamijkii gerali eed awalba kaba dhegeysan jirteen idaacadda s s g n nineteen sagaashan dhibic hal ee f m
xanuunkiisu horey ma usii ogeedeen oo ma aragtay ma laga sii warqabay wax ku dhacay mase
may degdeg oo ah xanuunkiisu ma laba maalmoodo markii laga soo sheegay maalintii koowaad gabadhii oo cabdiqaadir cali la hadalay walaalkiis ayaa la joogto teleefonka xataa qabanaysay isagu markaa isbitaalku ku jiray adigu waa laba maalmood ma hadday u badato jirama sooma marin weyn ma jirin waa tahay cabdi baadil waa adiga i tiraahda waxaan ka ballansanay puntland eventiga inaad ka qayb gashaan oo labadii nabal idinku casuumay maaragtay